faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan warka beraadiyaha cadaada caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qas fawdo iyo isfaham waa hareeyey kulankii maanta xildhibaanada golaha shacabka ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inay jiraan rag shaati shacab ku jooga golaha shacabka balse ka tirsan al-shabaab wafdi oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka eritreya oo maanta gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho amisom oo madaafiic ku garaacday qaybo ka mida magaalada galweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo maamulka deegaankaasi oo ka hadlay golaha wasiirada soomaaliya oo kulan aan caadi ahayn ka yeeshay xaaladda ammaan ee dalka xukuumadda washington oo markii ugu horraysa qirata in duqaymahay ka furiyaan soomaaliya ay khasaara ka soo gaarto dad shicib ah biyola'aan iyo caafimaad darre ka taagan deegaano hoostaga degmada buursaarax ee gobolka mudug iyo golaha amniga qaramada midoobay oo kulan deg dega ka yeeshay gulufka colaadeed ee dalka liibiya
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen sabdi oo sii baxayo axad ayaa soo gelaysa lixda bisha afraad abriil sannadka laba kun sagaal iyo tobanka intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroonaa warkeenna habeen cumar axmed ibraahim suxayfe ayaa caawa inoo warramaya aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystiyaal haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan qas fawdo iyo isfahanwaa ayaa hareeyey kulankii maanta xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada muqdisho dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan rag shaati shacab ku jooga golaha shacabka balse ka tirsan al-shabaab cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinay sida qorsho ah waxaa maanta lagu waday in magaalada muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeeshaan kala fadhiga shanaad kulankiisa labaad kaasoo lagu waday in lagaga doodo islamarkaana lagaga hadlo arrimaha amniga gaar ahaana amniga magaalada caasimada ah ee muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ayaa hore ugu yeedhay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana mas-uuliyiinta qaabilsan dhinaca maanka balse kulanka oo xildhibaanadu soo xaadireen ayaa inta uusan bilaabin kahor waxaa hareeya buuq sawaxan iyo sidoo kale isfahamwaa iyadoona guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu sheegay in kulanka uu yahay mid xidhan kadib markii xildhibaanadu codgeliyeen islamarkaana saxaafadda ku amray inay dibadda isaga baxaan golaha go-aan ka gaari kara any time wuu bedeli karaa teedii kalena fiiriya dastuurka qodobka lixdan iyo saddexaad faqradda shanaadna fiiriya waxaan idin leeyahay fadhigan fadhi xiran inuu noqdo waxaa fadhi xiran inuu noqdo u codeeyey boqol iyo afar waxaa aamusaanta waxaa aamusnaan waxaa aamusnaan u codeeyey labaatan fadhi furan inuu noqdo afartan labaa u codeysay waxaan leenahay marka meediyaha ka baxaan fadhigan waa fadhi xiran intaa kadib mudanayaal ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa arrintaasi waxay ku tilmaameen nasiib darro waxayna sheegeen in guddoomiyaha golaha shacabka aanay jirin wax coda uu dilay iyo codayn uu qaaday saxaafadda la bixinayana ujeeddadoodu ay tahay in shacabka laga marin habaabiyo toobiyaha saxda iyo sidoo kale ka hadalka xaaladabne ee faraha kasii baxaysa wax halkaan ka dhacay sharci maahan waxa la qarinayana waxaa weeye shacabka dhiiggooda wuu daadanaya in dadka la maqashiiyo oo maxaa ku dhahdaa waxay ku dhacda mas-uuliyaddarrada intaan la dhan iyo weliba ciidamada qalabka sida oo qaladaha tiro badan aan soo ogaadhay iyo musuqmaasuq lagu sameeyey musaar la-aantood iyo xuquuqda laga hadlaa in shacabka la ogeysiiyo ama la maqlo ayaa la diidan yahay waxa qarsoono maanta la sheegi lahaa ma jiraan oo hore aan loo sheegin laakiin waa ku talagal iyo shimbri iyo heesa marka waxaan leenahay waxaan waxaan aqbali doonno ama yeeli kar- yeeli doonana maahan adinkuna dulqaatay jooga ma aqbalina baarlamaanka shirkaa xirmaayo ama adinkana waad joogaysaan goobjoog ka ahan doontaan aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan u sheegaynaa ciidamada qalabka siida ama hadda loo adeegsanaya baarlamaanka oo saxaafadda waxaana la leeyahay waa arkaysaan sida ay waxyeeyeen marka shacabkaana nusana annaga shacabkaan dhammaanaya waa dadkayna waaye mana yeelayna in la yidhaahdo waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka hayso aan qarinaynaa oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan waxaan yeelayna maaha miidiyaha waxaan rabnaa inay joogaan sida wax loo waxeeyeyna waxay ka hor imaanaysaa oo aysan waafaqsanayn dastuurka iyo xorowsaanka inta marka intaasaan rabaa inaan idin sheego ayuu guddoomiyuhu u tiriyey waad u jeeddeen markhaati baa ka ahaydeen wax codayn oo dhacday ma jirto boqol iyo xoogaa bayuu ahaa bay u codaysay saxaafadda la saaro waxaan la xisaabtan baan u joognaa la xisaabtanka nameediyuhu waa inuu u gudbiyaa codka dadka shacabka soomaaliya dhinaca kale xildhibaan goodax barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo isna madasha ka hadlay eedeyn kulul waxa uu u jeediyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayuu ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab balse magaca xildhibaan ay ku fadhiyaan golaha shacabka taas oo ku sheegay inay tahay nasiib darro u soo oyatay dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed intaba xildhibaan goodah waxa uu sheegay in ay jiraan xildhibaano maanta iyo qorshoodu ah inay baajiyaan kulanka sida dhacdaba kuwaasoo sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sida uu hadalka u dhigay aragtidu waa waa ballaaran tahay ee waxaan hubaa maanta inaad goobjoog u heedeen oo aad markhaati u heedeen wixii meeshan ka dhacay wixii maanta meeshan ka dhacay waxaa waaye wakiillo shabaab oo shabaab soo dirsaday oo magac xildhibaan ku joogo oo shaqo xildhibaan baarlamaanka inay ka dhex qabtaan wado ficilkooda iyo agshinkooda oo u gargaarayo shabaab maanta waxaa loo kulansanaa in laga hadlo amniga waddanka waxaa fawdadan abuuray dhowr xildhibaan oo ficilkooda uu u adeegayo shabaab dhaqan shabaab leh shabaabna ah siday ku sifoobay shabaab waxa ay rabeenna waa inay yidhaahdaan shabaabaan wakiil uga dhex nahay baarlamaanka waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed meel kastow jooga in ay ku baraarugaan in wejiyada meeshaan ad ka aragteen wejiyada meeshaan ad ka aragteen wejiyada meeshaan ad ka aragteen in in ay ay wakiil u yihiin shabaab si fiican wejiyadooda u fiiriya maxaa ku jaban janannadeenna haddii loo yeeray si ay xog noo siiyaan inaysan baahsanayn maxaa ku jaban waxa ku jaban waxaa waaye rag shabaab u shaqeeyo oo raba inay u baahiyaan shabaab waxa meeshan ka socda ayaa ku jaban dabcan waa shabaab kuwa meeshan ka qaylinaya maantay baarlamaanka soomaaliyeed suurageliyey inuusan shaqaynin waa shabaab shabaabaynu u adeegaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka maanta ku yeelan lahaayeen magaalada caasimadda muqdisho ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa ka doodista xaaladda amniye dalka gaar ahaana kan magaalada caasimadda muqdisho kaas oo muddooyinkii u dambeeyey u muuqda inuu faraha kasii baxayo balse kulanka ayaa ugu dambayn ku soo dhammaaday natiijo la-aan iyo isafgaranwaa sida uu madasha ka sheegay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka eliteria ayaa maantay gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho xasan axmed maxamed ayaa dhammaystiray magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa maanta waxaa soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda dalka eritrea cismaan saalax iyo la taliyaha madaxweynaha dalka eritrea yamaam gibri iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhoweeyey wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha adaacadee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaasha caalamiga ah ee dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya wafdigan ayaa sidoo kale maanta waxay xarunta villa soomaaliya kula kulmayey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdigan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo soo gaarsiiyey fariin iyo silaan ay ugu sideen dhiggiisa waddanka eritrea shaasha afwaaka iyaguna sidoo kale warbixin ku saabsan booqashada ay ku tageen maamulka somalilan la wadaagay madaxweynaha qaranka maxamed cabdulahi farmaajo kulanka madaxweynaha iyo wafdiga eritrea ayaa waxaa lagu lafaguray arrimaha gobolka dargelinta dhexgalka dhaqaalaha geeska afrika iyo sidii labada la iska kaashan lahaayeen dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda safarka wafdiga eritrea ee magaalada muqdisho ayaa waxaa daba socda boqoshin ay horey ugu yimaadeen soomaaliya oo looga gol leeyahay xoojinta xiriirka labada dal iyo saruqaadidda wadashaqaynta labada dowladood madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa kulankaasi ku welinayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guled qadar wasiirka arrimaha dibadda iskaasha caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad iyo danjiiraha soomaaliya u fadhiya waddanka eritrea cali siciid faqiic amisom ayaa madaafiic ku garaacday qaybo ka mid ah magaalada goolweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo maamulka goolweyna ay si kulol uga hadleen arrintaasi shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay wararka naga soo gaaraya magaalada golweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada amisom ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaaladaasi khasaare ayaa ka soo gaaray dada shacab ah oo ku sugnaa gudaha golweyn oo madaafiicda ay haleeleen sida uu raadiw cadaado u xaqiijiyey guddoomiyaha golweyn maxamed sheekh cismaan maadey oo ah guddoomiyaha golweyn oo waraysi gaara siiyey raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in madaafiicda ay soo tuureen ciidamada amisom ay haleeleen guryo ay ku noolaayeen dad shicib a ayna dhaawacyo ka soo gaareen shan ruux sidoo kalena ay burbureen goobihii madaafiicda ay ku dhaceen waxa uu xusayey in ciidamada ay shaki uu galay kadibna ay madaafiicda sidaasi ku soo gameen isagoona carabka ku adkeeyey in ay wadahadallo wadaan islamarkaasina ay doonayaan inay kala xaajoodaan ciidamada amisom khasaarahana ay ka geysteen golweyn waxa uuna carabka ku adkeeyey in haddii taasi ay dhici weyso ay iska difaaci doonaan dhibaatada amisom ay ku hayso shacbiga golweyn haa xalaymaan habeen hore ayaa madaafiic magaalada dhexdeeda ay ku soo tuureen marka waxay ku dhaawacantay shan ruux
ma gudaha golweyn ayay kusoo tuureen madaafiicda gudaha waay gudaha magaalka dhexdiisa waay ensan kuwa golweyn degin maxaa khasaarahoo ka dhashay waxaa khasaarahoo ka dhashay yani guri oo lix wal ah ama afar wal ah khasaarada iyo shan ruux oo dhaawaca haye ma la hadasheen marka ciidamada soo tuuray ee madaafiicdan
weli mala hadlin hadda yani ballanaan leenahay inayna qaabilaan kadib waaye haddayna qaabili waayaan markaas inaan idaacadaha u soo sheegno taasaan go-aansan odayaasha mahal maamulka mahal tariska ciidanka maxay idiin sheegeen iyaku madaafiicdaas inay soo rideen baa mise way inkireen madaafiicda waxay u soo rideen hoogaa sisbugkay qabeen marka ha sisbugka ha qabaano waa meelaha ay ku tuur jireen waa meel oo xooda duurur ah waxaa la yidhi meel duurur ah oo meelahaas ka mid ah ayay maraayeen yii facebooka saasa ay qabeen marka ha tuuraane waa inay cabir lahaadaan ma dhehayna aniga nimankaas hala tuuriyaynan ma dhehayna laakiin cabir la-aan waa magaalka dhexdiisa waay magaalku waa la ogyahay
maxaa marka tallaabahoo qaadi doontaan haddaad tihiin maamulka golweyn waxaan tillaabo qaadaynaa haddii ay wax ka qabi waayaan madaxdii naga sarayta inaan usoo gudbino oo tillaabo laga qaado markaas gudoomiyaha gobolkana waa la soo ogsiinay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka cabdifataah ma ahan markii ugu horreysay ee ciidamada midowda afrika ee nabadilaalinta u joogay soomaaliya amisom ay dhibaatooyin ugu geystaan gobolka shabeellada hoose dad shicba marar badan ayayna soo laalaabatay in ciidamada amisom ay dhibaateeyaan shacbiga ku nool qaybo ka mida soomaaliya oo uu ka mid yahay gobolka shabeellada hoose golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulan aan caadi ahayna ka yeeshay xaaladda amni ee dalka mahad nuure axmed ayaa faahfaahinay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay muqdisho ku yeesheen kulan aan caadi ahayn oo looga hadlaya xaaladda amni ee dalka shirkan oo shirgudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa warbixin looga dhageystay guddiga amniga ee dhowaanay ra-isul wasaare xasan cali kheyre u magacaabay inay ka soo tala bixiyaan qorshaha sugidda amniga ee caasimadda kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyey heshiiska caymiska ee ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo hay-adaha dhammaanadda darafyada badan waxaa qabsoomay shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada waxaa shirka shir gudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaaliga soomaaliyeed shirkan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee loogu hadlay waxaa ka mid ah sida aad ka warqabtaan kulankii u dambeeyey isbuucii hore dhacay shirkii aan caadiga ahayn ee u dambeeyey ee dhacay kaasoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ku magacaabay guddi amni ee golo wasiiraa oo ka kooban ilaa iyo kooiyo toban xubnood guddigaasi oo loogu talagalay inay kasoo tala bixiyaan xaaladda amniga dalka meesha ay marayso saacad saacad maalin maalin ayna golahana u horkeenaan shirkaasi maanta guddiga ayaa warbixin loogu dhagaystay oo talooyinkoodii iyo sida iyo xaaladda halka ay marayso ay golaha usoo gudbiyeen xaqiiqatan mudnaanta amniga ay u leedahay xukuumadda federaaliga soomaaliyeed aad dareemi kartaan sida ay kaga go-an tahay maalin aan maalin shaqo aanan ahayn in laga tashado xaaladda amni dalka ay marayso qodobadii ajandaha ka mid ahaa heshiiskii ee caalamiga ahaa ee miiga heshiiska caymiska ay wada galeen soomaaliya iyo hay-adda bankiga adduunka miiga waa hay-ad ka tirsan world bankiga taasoo ay shaqadeedu tahay in ay caymis ama damaanad qaado wadamada soo koraya ee maalgashiyada lagu samaynayo sida aad ka warqabtaan dalkeenuna uu u baahan yahay maanta maalgashi hay-adaha ama ganacsiga gaarka loo leeyahay inay u samayso caymis ayaa maanta golahu wasiiradu uu ansixiyey oo cod aqlabiyada uu ku ansixiyey ka mid noqoshaha hay-adaasi
dowladda maraykanka ayaa markii ugu horeysay qaratay in duqeymaha ay ka fuliyaan soomaaliya ay khasaare ka soo gaarto dadka shacabka ah mar kale shaafici shariif maxamuud dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in duqeymaha ay ka geysato soomaaliya ay ku dhinteen dad rayida taliska maraykanka ee afrika ayaa shalay soo bandhigay dhimashada haweeney iyo cunugo yara oo ku geeriyooday duqeymo ka dhacay ceelbuur bishii abril ee sanadii tagtay ee labada kun sideed iyo tobanka karis oo ka tirsan ciidamada cirka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi oo sanada ka hore dhacay ay toddobaadkan oon ogaadeen in haweeney iyo cunug yar ay ku dhinteen duqaymaha sidoo kalena lagu dilay afar ruux oo ka tirsan al-shabaab karis waxa uu sheegay in xukidista ciidamada maraykanka ee dhulka ay aad u yar tahay taasina ay tahay sababta ciidamada maraykanka ee afrika aysan si dhaqasa ah ugu heli karin khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaray duqaymaha ka dhaca amaba ay ka fuliyaan qaybo ka mida toddobaadkii hore amnesty international ayaa dowladda maraykanka waxay ku eedaysay in duqaymaha ay ka geystaan soomaaliya ay ku dhintaan dad rayid ah inkastoo aysan soo bandhigin dowladda maraykanka ayaa isla maalintaas badiiday warbixinta amnesty international waxa ayna ku sheegtay mid aan haysan ilo sax ah oo salya raad aan lahayn maraykanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono baaritaanada la xiriira khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara weerarada ka dhanka al-shabaab ee ay ka geystaan qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya biyola-aan iyo caafimaad darro ayaa ka taagan deegaano hoos taga degmada buursaalax ee gobolka mudug shaafici shariif maxamuud ayaa ka warramay deegaanka xananley oo hoostaga degmada buur saalax oo ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa laga soo warinayaa in ay ka taagan yihiin biyola-aan iyo caafimaad darro aada u liidata shacabka ku nool deegaankaasi ayaan helin biyo ku filan waxbarasho iyo caafimaad sida ay warbaahinta u sheegeen bulshada deegaanka xananley ee hoos tagta degmada buur saalex ee gobolka mudug maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni oo ay maamul ahaan hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayay ugu baaqeen inay gargaar caafimaad iyo biyo dhaamis deg deg ah la soo gaaraan caafimaadkii ma leh bini aadan nool oo ilaah abuuray oo meel degganoo qaryada oo aan caafimaad lahaynna waad garan kartaan nolosha uu ku nool yahay oo qof haddii la qaniino aan irbad loo heli karin oo naaga hadday umusho aan irbad dhigjoojin loo heli karin oo halkaa lagaga qaadayo boqol iyo labaatan kilomitir meel gaalkacyo bay noo jirtaa halkaa laga qaadayo qofkii hal irbada u baahda waa garan kartaa noloshaasi meesha ay marayso biyaha hadda waxaanu maraynaa roobka waxaa noogu dambaysay toddoba bilood ka hor laakiin waxaan wax ka sugaynaa oo ka codsanaynaa waa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga intaba deegaankan waagi hore waxaa looga noolaan jiray waa roob roobkiina waayahan dambe oo dhan ilaahay baa dib u dhigay oo waa yaraaday raxmaddii rabbi oo da'i jidhay way yaraatay dadkuna wuxuu ku noolaan jiray waa biyaha iyo daaqsinka dhalka taalla bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa la baryaa alxamdulilaah wixii kale oo ilaahay ummaddii kale oo wax kugu soo dhibaana waa alxamdulilaah ka bacdi halkan biyo la'aan baa ka jidha matoor la'aan awgiis roobabkii oo daahay oo toddoba bilood qiyaas ahaan aan roob ka di'in daraadoodbaa biyo la'aan baa ka dhacday muxuu ahaayey toy waxa weeye biyo la'aan iskuul la'aan muxuu ahaayey to intaasba way ka jiraan iskuulkii waa kan hadda xoogaabaa dad isku isku tashataha u dhistay haddana waa qabiyo waad u jeedaan
meeshaan waxaa ku nool ummad xoog leh oo fara badan hadda saakan cilay u egta waana gaajootay awalla tacliin ma lahayn iskuul lama lahayn waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda wax bixinaysa oo muslim iyo gaalaba leh naan ka codsanaynaa wixii naloo heli kara in naloo qabto si degdegay si dadaal leh oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka biyaha waxaan codsanaynaa saddexdaas waxyaalood oo joogtada ah oo aan dadku ka kici karin in naloo qabto guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii hameenood kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinay tanay kulanti dambe warkaan warka xigeentaa ku kulmeen nabadgelyo